إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waxaa la weeraray shisheeyaa haysta magaalada buulamareer ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose dab khasaaro hantiideed geystay ayaa ka kacay magaalada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose wilaayadii islaamiga ah ee gadow ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay macallimiinta dugsiyada qur-aanka ka furan wilaayada askari ka soo goostay dowladda federaalka islamarkaana isku dhiibay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa soo bandhigtay wilaayadii islaamiga ah ee banaadir qarax khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan waxaa la weeraray shisheeyaa haysta magaalada buulamareer ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose wararka ka imaanaya deegaanka buulamareer ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidanna way halkaas kaga sugan yihiin ciidamada kasoo duulay waddanka uganda tafaasiil dheeraada oo ku aadan weerarkaas ma aanan helin wilaayadii islaamiga ah ee gadow ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay macallimiinta dugsiyada qur-aanka ka furan wilaayada mahad cubayd ayaa faahfaahinaya dowladan diiniga ah oo socotay muddo afar bilood ah ayaa loo soo xiray mucalimiinta wax ka dhigay dugsiyada qur-aanka kariimka oo ku yaala wilaayada gadow iyadoona intii ay socotay ay ku qaateen duruus kala duwan gunaanadkii dowladda waxaa loo qabtay munaasabad lagu soo xiraya dowladda oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan kuwaasoo ay ku jiraan dad mas-uuliyiin ah ugu horeyn qaar ka mid ah mucalimiinta ayaa ka warbixiye waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddadii ay dowladdu socotay qaala tacaala tabaaraka waxaa khayrkiisu u batay alladii allihii biyadihi gacantiisa ay ku jirtay almulku lahaanshaha iyo boqortooyada iyo talada wa huwa alle calaa kulli shayin shay kasta qadiirun midka awoodo oo samayn kara weeye qaalad waxay tihi caaisha qaala rasuululahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alladii ruuxa yaqra'u akhrinaya alqur'aana qur'aanka akhrinaya wa huwa maahirun bih qur'aanka asagoo yaqaano maca asafarati alkiraam wuxuu ahaanayaa malaa'igta safarada la yidhaahdo macooda ayuu ahnayaa owan wanaagsan albararati ee baaryaalka ahaayeen waladii midka yaqra'u akhrinaya alqur'aana qur'aanka akhrinaya wayatactacu fiihi fi lqur'aan qur'aanka dhexdiisana ku noqnoqonaya walxaal calayhi shaaqun qur'aanka uu ku adag yahay lahu ajraan ninkaana wuxuu leeyahay laba ajir ayuu leeyahayo waxaa weeyaan waa ajru tacab dhibaatadii iyo daalkii uu rafaadkii uu kala kulmay qur'aanka iyo akhrinta qur-aanka uu akhriyay lafteeda ajirkii uu ka helayay labada ajir ayuu leeyahay sidoo kale nabadoon nuur xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka gadow ayaa xafladda ka hadlay walaalihii macallimiintii ragga culummada ah oo muddada afarta bilood iyo wax dheer meeshaan joogtay ku samirtay runtii danahoodii hadday reer tahay iyo hadday ciyaal tahay iyo danahoodii oo dhan meeshaan muddadaas joogay ku samray u dulqaatay ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa ku qaatay soo bandhigay waxyaalaha ay barteen jazakum allahu khayran baan leenahay runtii maalinkii ay meesha imaanahayeen iyo maanta isku mid ma aha aqoontooda isku mid ma aha niyadooda isku mid ma aha anigu waxaan dhihi lahaa macallimiinta raggan culummada ah oo meesha fadhiyo juhuuddii intaas la bixiyey adinkuna aad bixiseen waxaa la rabaa insha allahu tacaala inay mire dhalaan oo ilaahi subxana wa tacaala diintiisii ummadda la baro wixii meeshaan lagu qaatay lagu dhaqmo aan laga tegin la muraajaceeyo ummadda la gaarsiiyo haddii saas la yeelo faa'iido weeye adduunkuna faa'iiday iin tahay ummaddii laga soo tegey na faa'iiday u tahay oo dacwadii baa la gaadhsiinahayaa ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gadow sheekh aadan sahal abuturaab qur-aanka waa munazal weeye allah subxaana wa tacaala soo dejiyey qur-aanka markii alla uu soo dejiyey subxaana wa tacaala oo nabiyullaahi moxamed uu ku soo dejiyey isagoo kala dhigdhigan oo mufasal ah ayaa alla subxaana wa tacaala uu soo dejiyey wuxuuna ugu talagalay sidii alla uu soo dejiyey in loo akhriyo in dadka loo baro in loo gaadhsiiyo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam qaybo ka mida oo ayuu nabigu baray sala allahu calayhi wasalam markii lagu soo dejiyey wuu ku dul akhriyey wuu ka saxay sida hadda maanta idinku maaragtay laydinka saxayo ayaa nabiga calayhi salaatu wa saxaabada ayuu qur-aanka uga saxayey nudqigii iyo makhaarij alxuruuf dhinac kasta ha ahaatee waa laga saxayey iyagoo weliba ah ee rag carab ah oo aan cajami ahayn inagu maanta dee cajami baynu nahay laakiin iyagu qur-aanka ayaa lisaankooda aan carabkooda ayuu ku soo degaya dhowaan ayay ahayd markii dowlo diini ah loo soo gebagabeeyey odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedo
wilaayadii islaamiga ah ee banaadir ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka kaasuu isku dhiibay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab maxamed amiin ayaa faahfaahinaya askarigan oo lagu magacaabo mawliid maxamed cali oo ka mid ahaa ciidamada booliska ee dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa askarta degmada xamarweyne ku dhibta bulshada kadib muddo dheer oo uu ka tirsanaa ciidamadaasi ayaa waxa uu sheegay inuu ku fikiray ama u isweydiiyey sababta ku kallifaysa inuu ka tirsanaado dowladda federaalka oo shisheeyaha awaamiirtiisa ku shaqaynaysa waxa uu sheegay inuu isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee banaadir mawliid maxamed cali askari booliska degmada xamarweyne degmooyinka kuwii madaniga lagu bilaabay kadib booliska laga dhigay afartan iyo xoogaa la shaqeeyey shan sano xadiman camal bal mar oo la isqaado degmo kale oo lasoo caawiyo lasoo tago laakiin boqolkiiba sideetan degmada xamdooyna u badnaa waxaa arkay dhibaato badan ay hayaan inaysan wax oo ilaahay raalli ka yahay wax wanaagsan aysan meesha joogin wax wanaagsan aan laga heleynin wax adduun aakhir kuseejinaya kali ay jiraan kadib waxaan ku sheegtaba in inta aan intii hore iga dhacday in ilaahay dembi dhaafo inaan ka haro oo ka baxo ayaan qorshay askarigan ayaa maraya habraac ay raacaan ciidamada dowladda federaalk ka soo goosta kuwaas oo haddii ay hub wataan loo lacageeyo kadibna waxa uu ka mid noqdaa bulshada isagoo xur ah islamarkaana aysan jirin cid uu bartilmaameed u yahay haddii uu doonana iska shaqaysan kara haddii uu doonana ku biiri kara xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada dowladda federaalka ka soo goosanaya islamarkaana isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waayihii dambe soo badanayey war ku saabsan qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada tehraan ee waddanka iiraan ayaan idiin soo wadnaa balse markaan dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay goobo ku yaala magaalada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa ka waramaya
wuxuu ahaa dab xoogan oo ka kacay xaafad ku taala bartamaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dabkan oo aan geysan khasaare nafeed ayaa dhanka kale sababay khasaare hantiyeed sida ay dadka deegaanka sheegeen goobjoogayaashu waxay sheegayaan in sababta dabkan uu lahaa wiil yar oo intuu dab soo qaatay ku dhijiyey joodari gurigooda yiilay dadka degmada afgooye waxay sheegeen inaysan gurmad ka helin dowladda federaalka balse iyaga ay isku tashadeen
gurnay dhalinyarada degmada iyo inkastoo jiiraanka iyo xaafadihii loogu kala imaaday in afgoyn aysan lahayn wax degdamis ah wax kaqaybgalaya aysan jirin iyo cid aan usoo gurmata aan lahayn waxaa maanta garabka si qabsaday waxay yihiin dhallinyarada degmada oo maanta ka qayb qaata dabkan inay lugahooda iyo gacmahooda ku damiyaan alxamdulilah dadkan ilaahi ha keenay maantana ilaaha dhallinyaradaas ilaahay usoo
dibka ka kaca xaafadaha iyo goobaha ganacsiga ayaa aad ugu badan soomaaliya waxaa loo aaneeyaa taxdaar la-aanta waalidiinta oo aad u yar shirkadaha korontada oo aanan dareensanayn mas-uuliyadda saaran iyo gacmo shisheeye oo mararka qaar si olakac ah u guba goobaha ganacsiga iyo xeryaha barakacayaasha dalka warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon qarax khasaare geestiy ayaa ka dhacay magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan waddanka iiraan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee tehraan waxaa laga soo sheegayaa qarax xoogan u geystay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira naf iyo maal intuba sida ay tilmaamayaan wararka halkaas ka imaanaya qarax ayaa waxa uu ka dhacay gudaha goob gawaarida lagu dayactiro oo ku taalla deegaanka kaytir ah ee waqooyiga magaalada tehraan afhayeen u hadlay kooxda debdemiska ah ee tehraan ayaa xaqiijiyeen afar ruux ay ku dhaawacmeen qaraxa kuwaasoo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale qaraxa ayaa geystay khasaare hantiyadeed waxaan la sheegayaa in dab uu ka kacay goobta uu qaraxa ka dhacay kaas oo baabi'iyo dhowr dukaan iyo gawaari yiilay goobta dalka iiraan marar badan waxaa ka dhacay qaraxyo aan la ogeyn sababaha ka dambaysay kuwaas oo geysta khasaare isugu jira naf iyo maalba warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inagaa intaa